ayuub cutubka toban iyo labaad markaasa ayuub u jawaabay oo wuxuu ku yidhi shakila'aan waxaad tihiin dadkii oo xigmad baa idinla dhiman doonta laakiinse aniguba waxgarasho baan leeyahay sidiinna oo kale oo weliba idinkama aan liito bal waxyaalahan oo kale kan aan garanaynu waa ayo waxaan la mid ahay sida mid saaxiibkiisu ku maadaysto anoo ilaah baryayey oo isna uu ii jawaabay ninkii xaq ah oo qumman waa lagu maadaystaa kii istiraxsan fikirkiisu waa yaraystaa nasiib darrada laakiinse diyaar bay u tahay kuwa cagtoodu simbiriraxato kuwa wax dhaca teendhooyinkoodu way barwaaqoobaan oo kuwa ilaah ka caraysiiyaana ammaan bay ku joogaan oo ilaahna gacmahooduu wax kasta uga buuxshaa laakiinse haatan bal xayawaanka wax weydii oo iyana waxbay ku bari doonaan iyo haadka hawada oo iyana waxbay kuu sheegi doonaan amase bal dhulka la hadal oo isna waxbuu ku bari doonaa oo kalluunka badduna waxbuu kuu sheegi doonaa bal yuu yahay kan aan waxyaalahan oo dhan ka garanayn inay gacanta rabbigu waxaan samaysay kaasoo gacantiisa ku haya nafta wax kasta oo nool iyo neefta bini'aadmiga oo dhan warsow dhegtu erayada ma kala soocdo sida dhanxana guba cuntadiisa u dhadhamiyo odayaashu waxay leeyihiin xigmad oo cimriga dheerna waxaa laga helaa waxgarasho isagu wuxuu leeyahay xigmad iyo xoog oo wuxuu leeyahay talo iyo waxgarasho bal eeg isagu wax buu dumiyaa oo wuxuu dumiyaana mar dambe lama dhisi karo nin buu xidhaa oo wax furi kara lama arko biyuhuu celiyaa oo way iska guraan oo haddana wuu soo daayaa markaasay dhulka qarqiyaan xoog iyo xigmaduba isagay la jiraan oo kan la khiyaaneeyey iyo kan wax khiyaaneeyeyba isagaa iska leh taliyayaasha wuxuu u kaxaystaa sida booli la dhacay xaakinnadana nacasyo buu ka dhigaa wuxuu furaa boqorradda xidhan oo dhex xir buuna u xidhaa wadaaddadana sida booli la dhacay buu u kaxaystaa oo kuwa xoogga badanna wuu afgembiyaa kuwa la aaminayna wuu hadal beeliyaa oo odayaashana waxgarashaduu ka qaadaa amiirrada wuxuu ku shubaa quursasho kuwa xoogga badanna suunkooduu dabciyaa wuxuu gudcuurka ka soo saaraa waxyaalo mool dheer oo hooska dhimashadana iftiinkuu u soo bixiyaa quruumaha wuu badiyaa oo haddana wuu wada baabbi'iyaa oo quruumaha wuu ballaariyaa oo haddana wuu kaxeeyaa wuxuu aqliga ka qaadaa madaxda dadyowga dhulka oo wuxuu iyaga ku warwareejiyaa meel cidlo ah oo aan jid lahayn waxay wax ka haabhaabtaan gudcurka iyagoo aan iftiin lahayn oo wuxuu iyaga ka dhigaa inay u dhaadhacaan sida nin sakhraan ah